baarlamaanka markii la xirayo soomaaliya inaan baarlamaanka aan tagno oo naloogu sheegay si official baarlamaanka meesha loogu waa waa xiro la sameynaya haddii ilaahay goormaa la Een, sameynaya waa xiryaha een, baarlamaanka fiiri ma xirno baarlamaanka baarlamaanka ma xirno wuu ogyahay fiiri xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed wasiirkii hore ee amniga soomaaliya haddana ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka iyo xildhibaan sadiiq warfaa oo qayb ka ah guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya oo ka qayb galay barnaamijka falanqaynta siyaasadda dalka ee ka baxa telefishinka somali cable ayaa ku kala aragti duwanaaday mar laysku soo hadal qaaday xirnaanshaha baarlamaanka dooda oo xildhibaanada u qaybinayay weriye xasan cadde ayaa xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed waxa uu sheegay in iminka baarlamaanka uu xiran yahay oo weliba si aanan sharci ahayn loo xiray waxa kale uu xildhibaanka carabka ku dhuftay in ay isku milan yihiin xukuumadda baarlamaanka iyo hay-adihii garsoorka ee dalka Een, sanadkan labada kun iyo toddobaiyo tobanka waa ogyahay sadiiq saddex mar afar mar ka badan ma aanan fadhiisanin aawa shaqadiina loo soo xil saaray oo naloo soo doortay oo ummadda aan wahaynay Yaa hortaagan.
aawa aawa korjoogtaynta aawa yaa horta Eh, de waxaa hortaagan eh, maxaa la yidhaahdaa dadka een, eh, hoggaanka u ah baarlamaanka waxay ahayd hadda shan iyo tobankii bishii juun ayaa shan iyo tobankii maaha ka hor shan iyo tobankii eh, ramadaan eh, shan iyo tobanka bishii markay ahayd baa waxaa la yidhi fasax waxaan qaadanaynaa laba usbuuca Haya.
waa soo noqonaynaa baarlamaanka in dib loo furay ahayd oo u dhammaysto hal bil oo u harsanayd markaas kadib laba bilood oo fasax la qaato Haya.
bishiina ma dhammaysan waxaan maqalnay waa la xiray baarlamaanka waa in yani procedure uu leeyahay house rules baa jiro in la yimaado oo si officiala loo xiro waay baarlamaanka lama xirin waxaa marka la maqalnay- xiraayo sidee loo xiraa
Bas, sugud, aan- aan- Horta, anu bas.
aan ka baxa walaalo waqtigaaga waa ku siiyey fursadaan ku siiyey fursadayda siiyey ma ogta Haya, haya.
marka baarlamaanka waxaa loo xiraa een, waqtigiisa caadiga markii la gaaro baa laba bilood oo fasax la qaataa taaramka waxaa waaye afar bilood laba bilood afar bilood laba bilood oo risaas ah labadii bilood oo la rabay inaan qaadano intaan soo noqono laba usbuuc oo xishka ka dhi- oo ka dhineed soonka ayaa fasax qaadanay Een, labadaas bilood labadaas wigna waxaa la yidhi gadaala looga daraa bisha noo harsanaydna waa dhammaystiraynaa Haya.
macnaheedu waxay ahayd een, haddoo kaleeto een, eh, ama julaay eh, aakhirkeeda in baarlamaanka la xiro Ha.
oo agost la qaato laakiin hadda waxaa la xiray dee maba aanan shaqayninba sanadka dhan Ah, waa ogtahay march waxaa bilowday eh, isqa qabsigii oo baarlamaanka Een, guddoomiyihii waxaa la doortay may Eh, laba maalin aan shirnay Een, waxaa soo galay ramadaankii waa la xiray yacni waxaan shaqayna ma laha runaa fiicana marka baarlamaanka baarlamaanka iyo xukuumadda iyo garsoorka inay isku milan yihiin qof kasta wax fahmaya waa ogyahay may laakiin maxaa ula jeedaa isku Dawo- milan ma- yihiin ma isku- ma ogaadi. Wasiir- ma ayagaa wada shaqeeya xasan ta inaan ku jawaabo waay brother Haye.
cadaaladii wa- fiiri.
fiiri maya waxaa waaye fiiri Horta, aan- aan- ka aan- jawaab.
aan- aan- isku milan yihiin aan isku rabaa.
milan waxaa waaye fiiri hay-adaha hay-adaha garsoorka waxayna ka mid tahay markaan ka hadlaya dowlad wanaagga waxaa ka mid a kow asaas u ah in hay-adaha dastuuriga ah hay-adda sh- sharci dejinta iyo hay-adda eh, garsoorka inay ka madax bannaan yihiin xukuumadda dhanka kale xildhibaan sadiiq warfaa oo qayb ka ah guddiga difaaca ee baarlamaanka islamarkaasina ka aragti duwan xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed ayaa waxa uu leeyahay baarlamaanka ma xirno oo waa uu shaqaynayaa weliba guddiyadii joogtada ee baarlamaanka ayaa iminka shaqadoodii wata annaga waxaan aaminsanahay kal fadhiga afraad markuu furmo haddii ilaahay idmo haddana arrintan oo uu sheegayo waxaa baarlamaanka toban maalmoodaan qaadanay oo ah ramadaanka oo gadaala kadib ayaa waxaa codsaday aqalka sare ayaa guddoomiyihiina waxay ka codsadeen in labada aqal isku mar la xiro isku mar la furo marka taa inaan soo garana wey marka la xiraayo horta baarlamaanka fiiri sidee lagu xiraa Een- baarlamaanka marka la soo ka ogaata inuu baarlamaanka xiraya baarlamaanka saan kuu sheegay annaga waxaan leeyahay guddi joogtaan leenahay Haye.
haddii hadda ilaahay idmo hadda ayaan waxaan gelaynaa si rasmi hadda ayaa loo xiri doonaa Haye.
wuxuuna rabaa gudoomiyaha fiiri waa- ka- kaama soo aniga dhexgelin xildhibaanaan ahay Kaama soo- baarlamaanka markii la xirayo soomaaliya inaan baarlamaanka aan tagno oo naloogu sheegay si official baarlamaanka meesha loogu xiro waa waa la Soomaaliya.
sameynaya haddii ilaahay idmo goormaa la sameynaya Een, waa xeryaha een, baarlamaanka fiiri ma xirno baarlamaanka baarlamaanka ma xirno wuu ogyahay fiiri anigu waxaan aaminsanahay kal fadhiga soo socda goormaad soo laabanaysaan hadda baarlamaanka guddiga joogta ayaa fadhi- shira ayaa shira Een, insha allahu tacaala waxaa waay waqtiga hadda la xirada aa sheegi doonto waa- waa xilligeenii caadiga aheyd wey dadka in la meer haabe lama rabo fasax hadda aan gelayno waa fasax automatic ah oo ah bisha mataqaanaa ee, july iyo agost waxaan gelaynaa recess waxa la dhaho Haye.
marka insha allahu tacaala ee, haddii laakiin loo baahdo oo xildhibaano ay codsadaan oo ee, tiro number saxa la helo baarlamaanka mar walba dib baa loo furi karaa Waay.
laakiin waxaa mar walba shaqeeya guddiga joogtada ah way way shaqeeyaan baarlamaanku shaqadiisa guddi- gudiyaan leenahay shan iyo toban guddi gudiyada ayaa shaqada badan qabta marka runtii waxaan aaminsanaha waxa weeye baarlamaanku uu shaqeynaya anigu kulle wa- fikirkaas waayahay aaminsanay